marka ugu horreysa waxaan aan wax ka qabanay oo meesha ugu horreysan wax ka qabanay ahayd magaala la yidhahdo fadhixun taasoon ka samaynay health post aan ka bilownay inaan dhisno oon isku dayno bal inay hadhow toole wixii lagu dari kara lagu daro alxamdulilahna health postkii markaan dhisnay urur la yidhahdo n g o la yidhahdo ifad ayaa intii kalena ku dartay dhismihii kale oo meeshii hadda waxay tahay meel m c h a oo waxyaabo badan xanaanada ama dumarku ku dhalaan oo meel aada u weyna marka aad iyo aad baan taasna aan uga mahadinaynaa dadkii naga caawiyey waxyaabaha kugu cusub eed ku aragtay markaad fasaxa ku timid guud ahaan gobolka odol ama somalilanba maxaa ka mid a ee ka duwan aad isleedahay waxaa wax laga qabto
ma waxaa rabtaa inaan kuu sheego negativeka ama positiveka
wixii wanaagsan iyo wixii xun eed ku aragtay labada dhinacba inaad hay sheegtaan doonaya waxa negativeka aan ku arkay dhulkan waxa weeyaan dhalinyaro badan oo ama wax soo bartay ama yaanay soo barin oo gacmahoogu isi saaran yihiin ya oy laaban yihiin oo aanan isku daynin waxyaabo badan inay qabtaan dad badan waxaad arkaysaa jaamacado ka soo baxay oo loogu lagu dadaalay afar sano ama shan sano waxay ahayd inay jaamacad ka soo baxaan oo markay jaamacaddii ka soo baxaan aanan garanaynin waxay qabtaan ama aan isku dayaynin inay wax qabtaan taas ayaan waxyaabaha negativeka aan dalka ka arkayo waxyaabaha wanaagsan eed ka aragtayna maxaa ka mid a waxyaabaha weyn ee aan ku arkay ee aan dalkan ku arkayna waxa weyaan waa dal ay wado dalkan ilaa hadda horumarka la sameeyey waa horumar ay dad qabteen ya ama ha ahado horumar caafimaad ama ha ahaato horumar waxbarasho marka waxaan arkaya dadku haddii la tuso habkii wax loo qaban lahaa oo dadkii ka waaya aragnimo badan ama dibadaha kale kusoo arkay waxyaaba ka duwan oo la qaban karo haddaa dadka aad tustid dadku way way ku dhiiranayaan oo way ku dabagelayaan ina dalkan ilaa hadda iyaguma horumar gaarsiiyey wax kaloo horumar gaarsiiye ma arka cidna waxyaaba la yaabtay eed aragtay eedna ama magaalooyinka kaleed booqatay ee ka mid a somalilan ama soomaaliyaba eed wax ku aragtay maxaa ka mid a dhibaatada ugu weyn aan ku arkay magaaladan waxay tahay meelo badan aan soo booqanay in baahida jirta ama ay qabaan iyo dadkii wax ka tari lahaa ama baahida dabooli lahaa inaysan jirin xiriir hadal inay dadkii wada hadlaan tan waxa ay tusaysa magaaladan waxaa ka jira iskoolkii ugu horeeya aan u malaynaya soomaaliya laga sameeyo oo ah dadka aan wax maqlin waa iskool ay la shaqayn jirtay qolo talyaani ah qofkii xasuusta anna lina oo halkan boorama ku dhimatay iskoolkay bilowday iskoolkii ilaa iyo sanadkii hore wuxuu haystay macaawino kaga imaado talyaaniga macaawinadii ayaa istaagtay waxa ugu horeeya aniga aad aada ugala yaabay waxay ahayd markaan galnay xafiiskii maamulaha waxaa taalay kuraas ay sameeyeen dadkii iskoolka dhiganaya kuraastaas waa kuraas cajiib ah waa jeclaan laha inaad soo aragtid markay igu yiraahdeen ma shaqayno annaga oo lacag ma haysano inkan ma haysano su-aashii ugu horreeya aan weydiya waxay ahayd kuraastan aad samayseen ma isku daydeen inaad iibgeysaan ama aada la hadashaan jaamacadaa jiro iskoolaadaa jiro xafiisya dowladeedaa jiro oo gata kuraastii marka ma isku daydeen inaad noqotaan dad roducer oo wax samayn karo oo suuqi geyn karo ma aysan samayn tan labaad waxay qabaan dumar dhar tola dumarka dharka tola waxay u badan yihiin dadkii ka weynaaday iskoolka dugsiga dhexo ka baxay qaar waa la guursaday qaarna hadda ma qabaan reero caruur kaliya leeyihiin waxay raadinayaan shaqo waa la qiyaasi karaa si ay shaqo ku helaan magaalada gudaheeda aad ay u adag tahay waxyaabaha kale annaga aan kusoo kordhino islamarkaa annaga madaxeena kusoo dhacay waxay ahayd waxay nala socotay fawsiya oo cusbitaalkan administrationka ka shaqayso cusbitaalka wuxuu u baahan yahay wuxuu tashaa kamijka lagu shaqeeyo wuxuu tashaa dharka qolka qalliinka loo isticmaalo waxyaabo badanay sameeyaan wadankan waxaa joogaan u malaynayaa ama askar ka shaqaysa gobolka dharkoodii la tolo marka waxaa ka maqan isku xerkii baahidii dadkii loo baahnaan lahaa inay hooshii qabtaan iyo dadkii u sheegi lahaa iyo in dadkii lagu hago weygii ay ku noqon lahay dad keligood iswada waa ognahay adduunka qof donar walboo wax bixiyo wuxuu sugayaa shaqada qabto inay tahay shaqa iyada iswadi karto si iyada isu wado marka waxaa loo baahan yahay dadkii in laga caawiyo ama la istuso waxoodii ayaga ay hayaan waxay samayn karaan iyo dadka ay u geyn karaan marka tanna waxaa moodaa wax yar inaysan ahayn waxaana la rabin in la sameeyo laakiin ka maqan dadkii hagi lahaa